tallaalka cudurka booliyada oo muddo saddex maalmood ah ka socday xaafadaha magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta soo idlaaday kaasi oo bulshada inta badan ay ka faa'iidaysteen qaar ka mid a bulshada ku nool degmada dhoble ayaa ka warbixiyey sidaa ay uga faa'iidaysteen qaadashada tallaalkan iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada alxamdulilah waayadan dambe waxaa inoo socday tallaalkaasoo loogu talagalay ciyaalka yaryarka ah maxay ahaydee maasha allah aniga ciyaalkeyga dhammaan waan siiyey marka alxamdulilah talaalka aada buu uu u fiican yahay wuxuu ka hortagayaa hortag waa difaac wuu difaacayaa xanuunkaas boolyada ka hortag ahaan ama kaalmaati ahaan wuu u noqonayaa marka bulshada dhammaan bulshada qeybaheeda waxaa ugu baaqayaa dhammaan qof kastoo ciyaal inuu ciyaalkiisa tallaalo anigoo magaceygu yahay cabdi nuur xasan oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada dubley waxaan cudurkada booliyada oo dabeesha socdo aniga ahaanteyda fikradeyda waxaan dhihi lahaa booliyada caruurta halaga tallaasho hala durto waayo waa cuduro aada iyo aad halis u ah oo u baahan in laga hortago waxaana kale laga hortagi karaa inay tahay in macnaha talaalkaas la qaato marka waxaan bulshada dhobley ku boorin lahaa in macnaha laga tallaasho caruurta cudurkaas dhanka kale maxamed axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta bixinaysay tallaalkan ayaa dhankiisa ka warbixiyey faa'iidada uu leeyahay tallaalkan iyo sidaa ay ugu faa'iidaysteen bulshada tallaalka boolida ee degmada dhobley waxaan bilownay ama ay bilaabatayba taariikh labaatankii bishii toddobaad labada kun iyo labaatan iyo shantii bulshadu way ku baraarugsan tahay tallaalka aada iyo aad bay hadda u baraarugsan tahay waayan dambe de kolley hadda shan sana hadda u dambeysay ilaa tobanka sana hadda u dambeysay tallaalka dadku way la qabsadeen way ku baraarugeen way faa'iidadiisay fahmeen inuu ka hortagi yahay bay fahmeen inuu waxaan ilmahooda uu dawo iyo faa'iido u yahay bay fahmeen kol markii loo fiiriyo waayii hore waayihii hore wax kale ka aaminsanaayeen oo khalad bay ka aaminsanaayeen qaar baa diidi jiray qaar baa waxaan moodi jiray inuu caqabad iyo xanuun ilmaha lagu beeray uu yahay laakiin hadda shan sano toban sano hadda u dambeysay si fiican bay ula qabsadeen kolley dee juhdi badanna waa lagu bixiyey tallaalka boolida intuu bilaabanin ka hor hadda isbuuc uu bilaaban doonoo kale isbuuca ka horeeya waxaa la sameeyaa waxa la dhaho wacyigelin social mobilization baa la sameeyaa waa yaa howlgala xaafadaha loo diraa way sii wacyigeliyaan way sii way lasii qabadsiiyaan iyagoo dadkii dee intii social mobilizerska loo diray waxaan lala sii qabadsiiyey lasii baraarujiyey oo dadkii oo diyaarsan ubaa marka loo tegi